deegaanka beendhaarte ee gobolka galgaduuda oo muddo dheer yoogu jartay biilaanga ayaa markii an ku horeeytay xaraga lagugu jaray ceelbiyooda oo deegaanka kaasaytii oo dhibaatan shaldumiya oo anqabaga dadka deegaanka ceelbiyoodka iyo welibaa ka hirgeliyay hay-ada baaha welibaana sii wada jira xaraga ku jarana mas-uuliyin ku dareerta wasaarada tamarta iyo kheyraadka biyo galmuduga maamulka degmada cadaada iyo hay-ada baaha koreet iyo weliba goobta ku hadalaya daa-uuda cabdi ismaaciil oo ku tirsan madaxda baaha yaa sheegay muhiimada iyo inlata in dadka deegaanka ceelbiyoodka lanka hirgeliya daafurka ceelka ay hay-ada baah ka dhistay magaaladan bayndarta waxaan leeyahay maanta aad ay farxad noogu tahay inaan ceelkan xerig jarna ceelkaan oo ka kooban ceelkii hantiisii dararkii xoolaha biyaha ka cabi lahaayeen kaasoo dhinaca dayanka in laga fiiriyo markii la dhahaa solar loo isticmaalay oo maxaa la dhahaa waqti dheerna dad badan biyo siin kara maxaa la dhahaa cimilada iyo waxaana xogoo ka qayb qaadanaya soo celinta maxaa la dhahaa deegaanka quraxdiisa aad iyo aad aan ugu faraxsan anoo ku hadlaya magaca hay-adda ceelkan inuu ilaahay noo suurogeliyo maantana waxaan halkan u joognaa ceelkii ay hay-addii ay dhistay inaan ku wareejina degmada wasaaraddu nala joogto oon rabna ayaga inay hadda wixii ka dambeeyay ilaalidiis iyo maamulkiis iyo ka shaqayntiisii loo soo horumarin lahaa iyo ay ka shaqeeyaan insha allah hay-addan intaan ugu tegi doonto waxay isku dayeysaa insha allah mashaariic kale oo fara badan inay ka qabata dadka deegaanka oo mahadnagan hay-ada baaha oo ceelbiyoodku iyo hirgeliidaya waxaan kaloo mahad celinaynaa hay-adda baah ee noogu deeqday ceelbiyoodkan qaaliga ah wasaaradda maamulka degmada cadaado oo aad iyo aad uga shaqeeyey baahidii halkan ka jirtay ee biyaha inay biyo helaan qiimaha badan leh oo noogu deeqday hay-adda baah waan uga mahad celinaynaa aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin sidoo kale wasaaradda biyaha ayaa laftirkooda uga mahad celinaya kaalin weyn bay ka yihiin guddoomiyaha maamulka dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihin mahadahin ka gaadho
alxamdulilaahi oonkii waa laga baxay hadda xoolihii iyo dadkii iyo kullu yacnii waa la oombaxsan yahay alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaan idinkaga mahad celinaynaa marka koowaad deeqdaas biyaha oo aad noo keenteen waxaana kumid ee mas-uuliyiinta ah ku qaybgalay xaragjarkun iyo dadka deegaanka kala dardaaramiga iyo ilaalsadaaga ceelka oo laga hirgeliya maantay aadaan ugu faraxsannahay inaan joogno beendhaarte oo halkaan aan ka xarig jarnay ceelbiyoodkan in badan oo ka mid ah waxyaalihii uu baahna ay u dhammaystiran yihiin haantii loo dhisay waastooyinkii xooluhu ka cabi lahaayeen loo dhisay soolarkii biyaha soo saari lahaana loo dhisay oo u samaysan yahay inta ka dhiman oo ay ka mid tahay fensinkii iyo beertii ceelka loogu talagalay in laga faa'iidaysto dhirtii la harsan lahaa intaana waajibaadkeeda waxaa la rabaa dadka deegaanka oo guddoomiyaha deegaanka ugu horeeyo inay iska xil saaraan in sidii loo raadinayay oo loogu dadaalayay markii ceelka uu naga maqnaay oon raadintiisa ku jirnay markii la helay in laga faa'iidaysto ee inta la duuduubto inaan barkinta hoosteeda la gashanin waa helnay keliya aan la dhihin tubooyinka in magaalada la geeyo deegaanku iyo weliba hore ku jartay baahiyi shalduban oon ku horeyta biyo oo muhiima ah nololo bini-aadanka oo muddo dheeriya ku jartaya biilaan eedoon darag walibana hadda laga hirgeliyay ceelbiyood oo dhibaatadaasi yoonku baha doonanga dadka deegaankaasiya